barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban afyimada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce afartobanka sebtembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed ismaan iyo jaamac buulle jaamac
qodobada dhegaystayaal aan idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad xilagan oo kale jimco walba dhegaysan jirteen kubad baa layska wada ciyaaraya macalinka iyo ardaygiisa kubad baa la wada ciyaarayaa ma jiri jirin sidaa macalinku markuu soo baxo ardaygu waa dhuuman jiri xurmada waalidka mid ka badan buu lahaa allow macalinkeen kaal macalinkiis allow kaal allow waalidkeen kaal baa lamartuu ahayd oo laba ahayd sidaas ahayd waa barnaamij ka hadlaya dhaqanka waxbarasho iyo ixtiraamka ay siin jireen macalimiinta ixtiraamka ay siin jireen ardada macalimiintooda xilliyadii hore barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inta uu barnaamijku socdo waxaad sidoo kale maqli doontaan dhinaca heesaha bishaaradii naftayday hugta waxaan kuu soo maray batalaalihii
codkaas maxaan heshay miro dacal waxaad ku dhegaysan doontaan qaybaheena dambe ee barnaamijka waxaad maqli doontaan haddii ilaa idma ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
duufaanta florence ayaa soo gaartay xeebta gobolka north carolina maamulka cimilada iyo badaha qaranka ayaa sheegay in xilligii hore ee jimcaha ay dabayshaasi ku socotay xawaaro gaaraysa kilomitr saacaddii florence ayaa loo dejiyey heerka koowaad ee cabirka halista dabaylaha waxaana dadka saadaasha hawada falanqeeya ay weli leeyihiin dabayshu waxay awood u leedahay inay geysato burbur xoogan
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan ayaa isniinta la kulmi doono dhigiisa dalka ruushka valadimir putin sida ay sheegeen saraakiil turki ah kulankan ayaa ka dhici doona magaalada soshi ee dalka ruushka kulankan ayaa imaanaya xilli caalamku uu ka walaacsan yahay weerar lagu qaado gobolka idlib ee xuduudka lale turkiga idlib waa deegaanka ugu dambeeya ee ay gacanta ku hayaan xoogaga ka soo horjeeda dowladda suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mailad gafesogluku ayaa maanta shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in dowladdiisu ay soo dhoweynayso cid kasta oo la dagaalamaysa argagixisada balse in shicib ay caruur iyo haween ku jiraan lagu laayo magaca argagixisada ma ahan mid bini'aadannimo madaxweynayaasha ruushka iyo turkiga ayaa kulmay toddobaad ka hor markii dhigooda dalka iiraan xasan ruuxaani uu qabtay shir geesood oo ay saddexdooduba ka wada qaybgalayeen loogana hadlayay arrimaha ruushka
jimco wanaagsan duur wanaagsan dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka yuusuf maxamuud yuusuf ayaa ka soo diyaariyey magaalada boosaaso
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkani boosaaso idinkaga imaanaya waxaan uga hadli doonnaa sidee ayay dhallinyaradii hore u baran jireen waxbarashadooda iyo weliba dhaqan ahaan sidaay u ixtiraami jireen macalinka waxaa barnaamijkaygala qaybgelaya garaad cabdulaahi cali ciid oo ka mid ah odayaasha dhaqanka puntland horta wax yar baa la heli jiray macallin iskuulladan hadda lagu yaacayo iyo maba jiri ama waa ama waa yaraadeen hadda ilmaha waxaa laleeyahay ma tagtay waa iskuolkii ilmo yaroo lix jira awal waxaa loodhan jiray malacmadda macallinku markaa xurmada uu lahaa waxay ahayd mid la mid ata waalidku ku leeyahay ilmaha ama hadday doonto ka xoog badan malacmadda marka la xidhayo fiidkii waxaa la qaadi jiray qasiidooyin kafurallaahu lilmucalim waalmutacalim waalidaynaa waalidayhim marka macallinkaa horreeya soo ma aragti ilaahda u naxariiso u dembi dhaaf macalinkayga khafra lilmucalim waalmutacalim iyo ku waxbaraya labadaba dabeetana waalidaynaa waalidayhim baa la odhan jiray dabeetana markaasaa la odhan jiray xaasidka la habaari jiray xaasidka allow xaasidkan jeb allow macallinkan kaal allow macallinkiis kaal weeye kaal oo u gargaar weeye allow macallinkiis macallinku wuxuu lahaa sharafkaas iyo xurmadaas ayuu ku lahaa hadda yacni waa badan tahay albaabo badan ayaa furan oo badan oo kala anwaac ah oo qur-aan baa lagu dhanayaa mid baa lagu xafidayaa mid baa la keereynayaa waa kaa waa kaa mid baa jaamacada mid baa waxaana waa dukaamo oo kale ciidda iyo amuuddaasi ka badan jireen marka xurmadu iminka meesha joogto kubad baa layska wada ciyaaraya macalinka iyo ardaygiisa kubad baa la wada ciyaarayaa ma jiri jirin sidaa macalinku markuu soo baxo ardaygu waa dhuuman jiri waa dhuuman jiri saasay ahayd xurmada waalidka mid ka badan buu lahaa allow macalinkan kaal macalinkiis allow kaal allow waalidkan kaal baa lamartuu ahayd oo laba ahayd sidaasay ahayd waayahay bal see loo soo noolayn karaa marka macalinkii iyo ardaygiiba eh, mararka qaarkood eh, goob bay wada fadhiyaan ama kubad bay wada daawanayaan ama eh, meherad bay fadhiyaan Eh, sidee dhaqankii hore dib loogu soo noolayn karaa horta teknolojiyada iminka jirta oo soo gaadhay oo caalamku leeyahay baa waxaa la doonayaa sidii farsamadeeda qeybteed wax looga dhimi lahaa waa la doonayaa Eh, hawl yar maaha waxaa la doonayaa waayeelka oo adeer waayeelku maba badna Eh, odayaasha waxaa la yidhahdaa koofiyad bacle bay yidhaahdeen koofiyad bacle shu- wacay oo kale weeye Eh, habkii wax loogu sheegi lahaa hadda haddaad siahayd nin- nin dhallinyaro ah ama gabadh dhallinyaro ah war sidaas maaha ka daa waa caadi baa lagu leeyahay caadi waaye caadi waaye war maxaad timaa sidan u heshay caadi waaye war halkan maxaa caadi weeye war maxaad dhagaxa u turto magaa guriga caadi waaye baa lagu odhanayaa hadda sidii wax loogu sheegi lahaa lama waayin lamana waayan laakiin qaadashadii baan hawl yaray caadi weeye baa lagu dhiibaya marka caadigana waa in kelmad loo helaa kale oo bedesha farsamadii wax- dhallinyarada wax loogu sheegi lahaa macalinka naftarkiisana wax loogu sheegi lahaa waa in la helo waa sidee loo heli karaa marka dhallinyaradu waa ammaano waxay ammaano u yihiin macalinka waxaa ammaaneeyey waalidka macalinku waxaa la doonayaa ammaanada inuu nabadgeliyaa akhlaaqdiisa asluubtiisa labiskiisa madireeshka inuu nabadgeliyaa la doonayaa waalidkuna ammaanadiisa intuu ka daba tago inuu ogaado oo wixii qaldan oo u arko idhaahdo sidani sax maha macalino intuu dhegta si asluuba dhegta wax ugu sareerda macalino sidaa ka da waxaa la ii sheegayaa malacmadaha qaar baa caruurta waxaa lagu sameeyaa torjir waa lasoo lalminayaa dhegaha qabso intaad lugaha gacmaha soo marisid dabadooda labada dhegood qabso waa la garaacaya dee hadal maaha saasi waa torturing waa waa jirdil meelaha qaarkood caalamkaasi uu sameeyo oo ay ka qayliyo qaarna xuquuqul insaanka kuwa la yidhahdaan ay ka qayliyaan bil mathalan saakaan dhegeysanaya waxaan dhegeysanaya gabadh tidhi waxa ay qabay badhasaabkii madaxweynihii jigjiga cabdi maxamed cumar oo la xidhay waa la dilay bay tiri ninkaydii waa la jirdiray madaxaa laga garaacay dhabarkaa laga garaacay sidan baa laga yeelay qashin qob baa lagu reebay tiri lama rabo waxaas tiri waxaa meel rabaa adduunyada waxaa jira wax cadaalad baa jirta si kasta ha ku timaadee cadaalad baa jirta ay tahay in laga fikero ay tahay soo ma aragtid asluub hadal iyo si wax laysugu sheego baa jira waa in la helaa dariiqadii iyo ciddii xilkaa ah odayaashu waa iska daalan yihiin laakiin haddii la howlgeliyo waaya markaas eh, xilligii hore sidee wax loo bari jiray marka eh, dhalinyaradii hore ee xilligii eh, dhaqankii hore waxaa wax loo bari jiray loox baa wax lagu bari jiray loox qori inta la ballaariyey la qorayo miiskan oo kale laga dhigay oo wax la mariyey ayaa wax loogu qori jiray alif baa looga bilaabi jiray ilaa uu ku dhammeeyo markuu meel joogo baa kitaabka markaa looga raaci jiray bilmathalan Eh, waxaan maqlay culimmada qaarkeed iminka eh, in ciyaalku cayaarta wax ka helaan ciyaalku waa inay ciyaarta ciyaar waa inay helaan waaye waa inay hab ciyaareed helaan masalan waxaa la leeyahay alif la kordhaway alif la hoos dhaway alif la goday waa xarakadii aa waxaa lagu barayaa madkii alif la kordhaway alif lagu reebay i markaas isruxayaa ilmuhu dhinacna waa waa xafidaya waa waa waa waana dhinacna ciyaartii baa ugu dhex jirtay oo rag horaa sameeyey balday wuu alif la goday waa alif ka dambeeya waa alif la kordhay waa laga dhabaya bale ciyaartii baa ugu dhex jirta habku ilmo inaad waxbaraysid weeyo hab yacni farsamo ah oo aanay ka madhnayn dhaqdhaqaaq ciyaareed inuu dareemana waa in la helaa weye
sidee marka eh, loo akhrin jiray ama eh, qofka dhalinyarada ah xilliga hore sidee markii alif loo kordhay bay alif loo sidee buu u qaadi jiray marka sidaa aan hadda u qaadayo alibla kordhaga alibla sdhaga alibla goday a alibla kordhaga alif lagu reebay i alibla sdhagay ya lagu reebay u alibla goday wow lagu reebay alifka dambeeya awa alibla kordho wow la kordho ya lagu reeble waana isruxayaa daawo hadda hees ku jirta oo nin qaaday macallin ah oo sidaa naftarkeeda uu u qaadayo baa jirtaa soo ma aragtid hadda Eh, marka wax music oo kale u eg musigii baa hadda hoosta naga soo koriyo musigii waa rabnaa balagow hadda waa la heesayaa barbar jey jey jey jey barbar ayaad maqlay maxay tahay barbar oo la istuuray oo kii salaada ku jiray waa istuuray waxaasay igu sheekeeyeen xarakadii waxbaridii iyo dhaqdhaqaaqii caruurta ayay ka fekereen oo isku dari jireen intaasoo dhan waxaa loo sameynayaa in dhaqankii hore la tirtiro miya dabcan dabcan dhaqankan la tirtirayaa duulaan ballaadhan oo diin ku wajahan oo dhaqan ku wajahan oo maalaganta yacni ninkii dhallinyarada ahaa ta- rayiisbuu tegayaa sida madaxa la yaro soo maad arkin surwaalkiibuu intuu gato wuxuu keenayaa dawaar mid kubkiisa la eg buu ka soo reebayaa oo eh, wuxuu ka xidhanayaa surwaalka barida bartankeeda ayuu uga xidhan yahay dhallinyarada bal haddaa daawo adiga ma la raba waxaas waa wax dibad laga keenay waayo ragga kubadda ciyaara ma daawatay kubadda exactly kuwa kubadda ciyaara muuqaalkooda muuqaal u eg baa ciyaalka boosaaso iyo garowe iyo hargeysa jooga samaynayaan aan juuq loo lahayn juuq loo haddii juuq loo yidhahdana waa caadi unbuu ka odhanaya waa caadi ha waa caadi dunyadan la socda yaa sidee looga hortegi kara marka dhammaas hawl badan bay u baahan tahay bal gabdhaha ka waran gudniinka fircoonka iyo bttt iyo waxaasay leeyihin gudniinka fircoonka waxuu raggu shaqo ku leeyahay miya nin gabadh dhalay oo gabadheeda sidan haloo gudo iyo hala gudo weliba haloo gudo maaha hala gudo xataa yidhi inuu jiro u malayn maayo haweenka unbaa ku shaqo lahaa iyagay tahay inay sacaan inay mashruuc nooga dhigaan maaha laakiin waxaa mashruuc ah dayaanada dayaano ah, doqon iyo mugdiba madow dayaano oo cudur ah runtii taasaa marka waxay u baahan tahay wacyigelin badan mid diineed iyo mid caqli iyo mid dhaqan iyo mid oday iyo mid kulli la isugu tago ayay u baahan tahay waayahay eh, garaad cabdulahi cali ciid barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaanu ku guda jirnaa Eh, waxaa raba inaan ku weydiiyo hadda waxaa soo baxay dadka hore waxay ii sheegtay inay wax ku baran jireen eh, loox qalin khad hadda buugaag baa soo baxday mararka qaarkood waxaa dhacda xataa in dhallinyaradu ay goobaha ay ku ciyaarayaan oo kale ay uga tagaan bal waxay iga wartaa waagii looxa iyo xilligan eh, buugaagta wax lagu barto ka war waaga aad bay u xuseejiyeen dhallinyaradu inay wax barato Eh, dadka soomaalidu miyi iyo tuulooyin buu joogay labadaba looxa wax lagu dhigi jiray miyiga marka looxay u qaadan jireen dabeetana beelbeel dadku u degan yahay baa macallin la joogay isagoo loo xasuusta buu xoolahana ilaalinayay balago subaxdii deriskiisa in loo soo qodo casarkii xaabaa lasoo guranayay lafenuus male oo la shidayaa bul mactuulada saasaa wax loo akhrinayaa khadka adaa khadaynaya waa dhuxul iyo wax kaloo lagu daray bahalkii malmal lagu daray wuu ku dhigaya loox wuu ku dhigaya soo ma aragtid buuggan iyo kubadda halkeeda looga tegay iyo waxaa looxaasi uu dhowrsanaa aad buu u dhowrsanaa aad iyo aad buu u dhowrsanaa naftarkiisa isaga qudhadiisa dee qoridiisa dadka qayb unbaa taqaanayoo wax hawl yar ma ahayn sida lagu helaa wax hawl yar ma ahayn Eh, dharkayn iyo keer iyo geedaa jiray khaasa oo laga laga laga qoro loox laga qoro marka xilligaas xiise badan oo waxbarashada loo qabo ayaa jiray maalan gaaladu markay dhulka yimaadeen waxay yidhaaheen iskuullay fureen iskuullo waa galay anigu boosaaso mid baan isyidhi ka gal waa garanayaa wixii aan kala kulmay dabadeed waxay yidhaahdeen ilmaha waa in marka hore malcamad lagu daraa galadaa tidhi daawacdaya yacni waa farsamo isagoo toddoba jiray inta ka horeysa lama keeni karo iskuulka toddoba ilmo jiray muxuu malcamad ka ogyahay isagoo malcamad soo galo toddoba jira iskuulka hala keeno bay idhahdeen malcamad buu markaa wax ka ogeyn gamba isagoon ka ogeyn bu iskuulkii toddoba jir hadduu ku tago waxba malcamad kama yaqaan bal daawaada macalin dayaano waa jiray iskuullada laakiin wax badan ma dhigi jirin wax badan ma imisay ku qaadan jidhay ee, qofka dhallinyarada ah ee xilligii hore ee dhaqankii hore inuu wax barto xilligii hore imisay ku qaadan jidhay marka qofka dhallinyarada inuu wax barto sanad sanad laba sannadood ninkii ninkii fahmad leh ninkii fahmad leh sanad iyo laba sannadood qur-aanka waa ku dhamayn kari jira markuu qur-aanka dhammeeyo macalinka geel baa la siinaya waa la alabaryayaa bal ugu wada qaalin geela la siinaa macalinka Eh, marka tan dee waa farsamadii iskuullada weeye oo iskuul hoose iyo iskuul dhexe iyo iskuul kee iyo kaa waa kaa waxaan doonayaa inaan marku lix iyo kontonkii baan halka imi anugu markaasaan sidhi halkan iskuul ka gal waxaa laygeeyey hal iskuulo ka furan halkan dabeetana wuxuu wuxuu ku egyahay fasalka shanaad buu ku egyahay fasalkii shanaad baa layla eegay aftalyaani iyo carabi iyo xisaab baa lagu dhigtaa aftalyaaniga weligii meel laga hadlayo ma maqlin anugu markaa laakiin xisaabta iyo carabida fasalka shanaad anaa ka badiya markaasaa la yidhi aftalyaani ha la baro oo fasalka labaad ha la geeyo fasalkii labaad baa la geeyey kuray baan ahay nin talyaaniga oo oday ah iyo qof haween oo dhallinyaro oo talyaaniga labadaasaa wax dhigaya wuxuu haystaa geytaar muusiga la tumayo wuxuu dhigayaa a b g buu dhigayaa a b g dabeetana waa heesayaa wuxuu leeyahay andiya mansur baashana wuu garaacayaa andiya mansur georgio bereserebestit inakeena aan tagne eh kiniisadda si dhar laynoogu geliyo daawo hadda jidano kami joto beresere mutiti haddii shaar laynoo geliyey ama laynoo geliyo dabcan markaa waa in mad- negisna laynoo geliyaa si negisna si negisna laynoogu geliyo kiniisad buu ku shakaamanayaa anigu waa ka tegi markiiba oo iskaga tegi wakaa yacni tii naftarkeedii oo kiniisadii iminka naftarkeediiba xoog- ka xoog badan tahay hadda leanno si fudud ninku bad cayaar ayaa lasoo akaysiinaya maaliganta ha bahalkan telefoonkan marka lagaga sheekeeyo anigu ma haysto oo ma eego siday u dhaqmayaan dadka soomaalida oo haweenka u badan waad yaabi marka lagaga sheekeeyo ma la oran karaa marka ee, waalidkiibaa dhallinyaradii halkaasi dhigay oo doorkii waalidnimo oo dhallinyaradii hore lagula xisaabtami jiray ee, waalidka hadda jira ayaa ee, gabay ma la dhihi karaa hawshaasi in wiilkii dhallinyarada ahaa ay la xisaabtamaan iskuulkii maanta maxaa soo baratay maxaa soo akhrisay haye maanta casharka xagee kuu marayay shal halkaas kuu marayay maanta maada aadin soo lama oran karo idinkii waalidkii ahaabaa ee, la xisaabtan la-aan dhallinyaradii halkaa dhigay
lama wada odhan karo waxaan ku idhi waa caadi buu ku odhanayaa war sidan maaha martus buuggaaga anigu waxaan eegaa buugga caruur yaryar aniga ima joogto laakiin kuwaan iska maagaana kale hoy wiil iyo gabar wuxuu ahaadaba magacaha hebel balkeenada buugga buuggiisa saa u eegaa kalaaskeed tahay kalaaskaasanahay kalaasaanahay saasaan u eegaa dadaal u keliya baan idhaha soo ma aragtid marka lama wadoola karo waalidiintu ilmihii waalidku ilmaha ugu jecel yahay dee wuxuu noloshiisa ilmihiisu ka jecel yahay wixii uu ku kordhin karo waa ku kordhinayaa teeda labaad waxay maqashay soomaalidu wax siyaasad la yidhahaa jira bilmatalan caruurta qodoba siyay u hanuunsataa qaar baa cadaawad qabiil lagu beeraa bilmatalan dhallinyarada lugeynaysa wiilka iyo gabadha wada socda oo walaalaha ah wiilku gabadha mar keliya dib u eegi maayo mar qura iyadunbaa daba ordaysa halkaa markay marayaanna juuq afkaa kama leh waxaa lagu beeray nacayb baa lagu beeray oo loogu beeray dadka waaweyn weliba waayo ee, gabagabada barnaamijka ayaan joognaa ee, bal ugu dambeyntii marka macalimiinta iyo dhallinyarada xilligan ku dhegaysanaysa maxaad uga oranaysaa ugu dambeyntii maadaama barnaamijkan mawduucaan uga hadlayno xilliga hore iyo xishmadda iyo qadarinta uu macalinka u laha
halkii xushmadda ku celiyaan dheelaa waxaa la yidhi kaada almacalimu an yakuuna rasuula inuu rasuul noqdubu macalinku man callamanii xaf xarfan faidaa carabtu sirtu lahu cabda addoon inaan u noqdo waan ku sigtaa yani Waxa weeye- ah?
ahmiyaddu lahaa macalinka ma ahmiyadduu leeyahay macalinku ahmiyadduu leeyahay macalinku marka macalinku sidaa ha u garto oo ha ku noqdo meeshiisii owlaaduna ha ku noqoto waalidkuna ammaanada uu u dhibtay ha ka daba tago waxa la barayo iyo sida la yeelayo iyo ha ka daba tago calmihiisa macalinka ha kaa warhayo weeye waalidiintu ha ka warhayso ilmahooda hadda haweenka xaggooda waa iyan- haweenka caruurta leh caruurtooda aad bay uga warhayaan markaad sii eegtid dharka iyagaa jaraya iyagaa keerkeerinaya iyagaa gacanta qabanaya iskuulka geynaya laakiin kii ragga ahaa ha ka daba tago isaguna ha ka daba tago gacan ha siiyo macallinka xurmadiisii iyo ardayga ilmaha tarbiyaddiisii labadaa dib ha loogu noqdo oo wixii ka qaldan alla saxo saasaan dheela guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e anigoo yuusuf maxamuud ayaa idinla socodsiinaya oo boosaaso jooga intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamed oo barnaamijka inoo soo diyaariyey inala la socodsiinayay dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
aad baad umahadsan tahay jaamac buule jaamac dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno kooba dalray kulmo ka tirsanaya shalay la dhelay naadiga las balmas oo martigelisay naadiga rayo waxaa lagu awdhunaaday laba gooli gool elch iyo granada ayaa sidoo kale dheelay laba gooli gool naadiga granada ayaa guuldaro la tagtay halka numensia iyo sporting gikhon laba gooli gool ay naadiga sporting gikhon ay ku guulaysatay albacete iyo lugo ayaa sidoo kale saddex gool iyo laba gool waxaa ku awdhunaaday naadiga lugo maanta kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi spain ayaa dhici doona iyadoo horyaalada dib markaasi ay u bilaabmi doonaan kadib markii toddobaad nasiino lagu kala maqnaa oo ciyaarihii dalalka adduunka ay ciyaarayeen oo kulmo saaxiibtinimo ahaa iyo dalalka kale ee afrika qaarkoodna ay dheelayeen kulamada isreebka koobka qaramada qaaradda afrika spain Premier- premier divisionka ama laliigaha waxaa kulanka maanta la dheeli doona uu yahay kulan ay isaga hor imaan doonaan adiga weska iyo rayo vayacano bertole waxaa sidoo kale ay kooxuhu isku arki doonaan kor- horyaalka dalkaasi spain waxaa naadiga kubadda cagta ee barcelona ay la dheeli doonto ay marti u noqon doontaan naadiga kubadda cagta real sociedad iyadoo kulankaasi uu ka tirsan yahay horyaalkaasi dalka spain ee laliigaha halka sidoo kalena kulamada maalinta brita dhici doona ay sidoo kale kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee valencia waxay leeli doontaa naadiga real bets atletico bilbao iyo real madrid iyo kulan kaleo xiiso badan atletico madrid ayaa la dheli doonta naadiga eber horyaalka dalkaasi ingiriiska kulmo kale oo xiiso badan ayaa isaguna sidoo kale la dheeli doonaa waxaana ay kooxuhu isku arki doonaan maalinta berita kulanka ugu soo horeeya tottenham iyo liverpool ayaa ah kulan xiiso badan naadiga f c barnmouth waxay la dheli doontaa leicester city chelsea iyo cardiff ayaa dheli doona hartsfield town crystal palace manchester city waxay maalgelin doontaa fulham newcastle united iyo arsenal kulanka ugu dambeeya berito la dheexi doona waa watford iyo manchester united dhinacaas iyo dalkaasi talyaaniga waxaa kooxuhu ay sidoo kale isku arki doonaan serie aada inter waxay la doontaa barma waa kulanka ugu horeeya napoli waxa ay la ciyaari doontaa fiorentina frasen iyo zamduri ayaa sidoo kale ballansan dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto waxyaabaha kusoo koran natiijooyinkaas iyo kulmadaasna waan idiin soo gudbin doonaa hadduu ilaa ilaalo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha ciyaaraha uu sheegayna qaar badan oo xiisalaha ayaa ku jiro aan filayo in loo wada dhegtaagayo dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan kaalintii heesaha waxaa idiin haynaa codkii macaanaa ee shay maladacal iyo heestii bishaaladii naftayda
bishaaradii naftayday hugto waxaan ku soo maray batalaalimiinku oo dhari ku asnaa ilaa buurtida dadaalod duraaliyo hadafnimo cerkaago iyo badhan beledadi kalgacalaada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balyaduuna buuxaan soo booqday awga sidana haybukaa socod markii baan talaysiri ilanayla-aanta lay baxnaani kariwa bini aadam baan tahay bashar kula midaanahay abini aadam baan tahay bashar kula midaanahay nafku baahabaane barbarkaaga yeela qaabo bini aadam baa tahay bashar kula midaanahay way bini aadam baa tahay bashar kula midaanahay nafku baahanbaane barbarkaaga yeelan qaabo bishaaradii naftayda ballaanaa naxdii u galay weligay ma beenay ma labaha foglaydoon belbelkaniyo naartani bixisadaan ku haysiyo waa maxay badwayntani iyo baaxadsoonu u boqrayay habaayicin haiska dhigin diraan jabin uuraan la mari karin dhanna ha iska dhaadhicin sankan jeclaayey badyoobay awga ibadbaadi maanta sidii baali sidata bini aadam baan tahay bashar kula midaanahay
waa tahay heesaasi waxaa ku luuqeynaya allah u naxariistay fanaanka shay miro dacar waxaana ay gunaanadu ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta jaamac buulle jaamac iyo jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayey dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
bini aadam baan tahay bashar kula midaanahay bini aadam baan tahay bashar kula midaanahay